bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa labaatanka mey sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan weeraro loo malaynayo inay geysteen kooxda al-shabaab ayaa xalay lagu qaaday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho weeraradaas oo loo adeegsaday madaafiic ayaa qaarkood waxa ay ku dhaceen xaafadaha kaagdhow madaxtooyada villa soomaaliya ee muqdisho ilaa hadda lama sheegin wax khasaaro oo ay geysteen waxaase ciidanku ay saaka sameeyeen howlgallo baaritaana oo xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho halkaasoo dad aada u fara badan laga soo qabtay lana soo xirxiray maxamed nuur amiin ayaa warbixintan magaalada muqdisho kasoo diray ayagoo habeenkii xalay ah tiro madaafiica lagu tuuray xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya kuwaasoona kasoo dhacaya qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ayaanan jirin ilaa iyo haatan wax khasaaraha oo ka dhashay tiradaasi madaafiicda ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho lagama maqal wax madaafiic ah inta dhammaadka sanadkii hore gudaha muqdisho ay ka dhaceen dhowr jeer weeraro isku daya ah kuwaas oo lagu qaadaya xarunta madaxtooyada villa soomaaliya weerarkii xalay kadib ayaa ciidamada ammaanka ee booliska iyo nabasugidda waxay saaka ku dhaqaaqeen howlgallo dad badani lagu soo qaqabtay kuwaas oo boqolaal gaaraya ayadoona loo gudbiyey xarunta c i d da ee magaalada muqdisho halkaasoona baaritaano lagu samay doono dadkaasi dadkan lasoo qaqabtay ayaa lagu tuhumayaa in wax gacansaara ay la lahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab ama ay fududeeyeen weerarada habeenkii xalay ahaa lagu qaaday madaxtooyada soomaaliya madaafiicda ayaana la sheegayaa in ay ku dhaceen qayb ka mid ah degmada warta nabadda ee exwer dhiigle inkastoo aan weli lasoo sheegin khasaaraha dhabta ee ay geysteen weeraradii xalay ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee loo adeegsaday madaafiicda madaafiicda ayaana gaarayay ilaa iyo waxaana iskudayadani ay qayb ka yihiin in wili shabaab ay ku sugan yihiin meelo ka mid ah magaalada muqdisho kuwaasoona qorshaynaya weeraro iskudaya ah oo ay ku waxyeeleynayaan madaxda qaranka soomaaliya dhanka kale ciidamada ammaanka wadooyinka magaalada muqdisho ee taraafikada ayaa waxa ay bilaabeen muddooyinkii lasoo dhaafay qaqabashada gaadiidka sida sharci darada ah baakinada ugu dhigta wadada maka almukarama kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeyna loo sheegayay in ay ka waatoobaan in ay dhigtaan wadada maka almukarama gaadiidkooda tiro gaadiida ayaa maalintii shalay ilaa iyo maanta waxaa la gaarsiinayaa xarunta fiisha kubeerna halkaasoo xarun u ah ciidamada ammaanka wadooyinka kaliyaha ilaalada wadooyinka ee taraafikada ah jenaraal caligaab ayaana horey waxa uu sheegay in aan loo dulqaada doonin baabuurta sida ku talagalka ah loo dhigaya baakinada wadada maka almukarama iyo sidoo kale wadooyinka qaar waxa uuna sheegay in tilaabo ay ka qaadi doonaan waxaana la sheegayaa baabuurtii maalintii shalay ilaa iyo maanta la gaarsiiyey xarunta in laga qaaday lacaga ganaaxa oo gaaraya ilaa iyo afar boqol waxaana wadada maka almukarama haatan ay tahay wado ka caagan dhigasha baabuurta oo markii hore u muuqanaysay meel inta badan baakina laga dhigtay waxaana yaraatay wadadii ay marayeen baabuurta u kala gooshaysa qaybaha kala duwan ee magaalada muqdisho maxamed nuur wardhe redio muqdisho wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya mudane cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa waxa uu dhigiisa dalka suudaan kala hadlay sidii dowladda suudaan ay u taageeri lahayd ciidamada xooga dalka soomaaliya fiqi oo socdaal ku jooga magaalada khartuum ee dalka suudaan ayaa waxa uu dowladda suudaan ka codsaday inay soomaaliya usoo diraan khuburo dhinaca ciidamada oo qiimeeya waxyaabaha ay dowladda soomaaliya ka caawin karayso dowladda suudaan ee ciidanka dalka soomaaliya hadda la dhisayo wasiirka gaashaandhigga dalka suudaan ayaa u ballanqaaday dhigiisa soomaaliya in ay dowladda suudaan bilaabi doonto tababaro la siinayo ciidamada kala gadisan ee dalka soomaaliya soomaaliya waxaa laga qaaday cunuqbatayntii hubka ay saarneyd dalka muddo labaatan sana kadib horaantii sanadkan iyadoo islamar ahaantaasina ilaayo hadda dowladda soomaaliya uu wasiirku sheegay inaysan helin wax hub ah tan iyo markii soomaaliya laga qaaday xanibaadii hubka ay saarneyd dalka soomaaliya si ciidanka soomaaliya loo tayayo loona dhiso halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer dowladda soomaaliya ayaa raaligelin ka bixisay go-aankii dhowaan maamulka somalilan uu ku xanibay diyaaradii qaramada midoobey ee tegi jiray somalilan kadib markii ay somalilan ka carootay in xafiiska la socodka duulimaadyada soomaaliya loo soo wareejiyo muqdisho musaxafadeed kasoo baxay xafiiska wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka dalka soomaaliya mudane cabdulaahi ciilmooge xirsi ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay markaasi doonayso in arigkaasi xal laga gaaro tallaabada duulimaadyada hay-adaha qaramada midoob laga mamnuucay garoomada magaalooyinka berbera iyo hargeysa ayaa warsaxafadeedka lagu sheegay inaysan ahayn mid haboon islamar ahaantaasina sidoo kale tahay mid kasoo horjeeda shuruucda caalamiga waxaa wasiirku sheegay in dowladda soomaaliya ay jeclaan lahayd inay iftiimiso ayna qiimayso ahmiyadda adeega farsamo ee xagga bini-aadinimada ay bixiso qaramada midoobey iyo hay-adaha hoos yimaada iyadoo islamar ahaantaasina ay arrinkaasi wadahadal ka geli doonto warkiibaad ka dhegaysanayseen redio wardhera kheerta qiimaha qadarinta inaga mudan waanaga intaa